بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين waxaa sharaf iyo farxadii ah inaan warbaahinta kula hadlo anoo ka turjumaya xafiiska xeraalyaha guud xeraalinta guud ee qaranka waxaad la socotaan in lunsiga iyo ku-takrifalidda hantida dadweynuhu ay noqotay wax nolol maalmeedka ka mid ah mas-uul kasta oo loo xisaaro mas-uuliyad qaran ama ha noqdo heer tuulo ama ha noqdo heer degmo ama ha noqdo heer gobol ama ha noqdo heer federaalba inaan u aabba yeelinin sharciga inaan u aabba yeelinin hantida ummadda inaan u aabba yeelin dadka tabarta yar ee awoodda yar wixii loogu talagalay sidaad ogtiin xafiiska waayahan dambeba wuxuu waday howl qaran oo ah inuu ka hortago dembiyadaas kana daba tago waxaa ilaahay mahaddiisa in xereerahayga ay joogaan ku-xigeenka koowaad ee xeraalyaha guud ee qaranka ku-xigeenka xeraalyaha guud ee qaranka iyo saraakiil ka kala socota saraakiil sarsareer oo ka socota ciidanka booliska soomaaliyeed iyo hay-adda nabad sugidda qaranka sidaad aragtaanba tiimkaas oo una xil saaray in ay baaris ku sameeyaan lunsasho iyo ku-takrifalid xoolo dadweyne raashinkii loogu talagalay dadka tabaalaysan ee ku noolaa degmada buuloberde sidaa otiin degmada buuloberde muddo sanadii barka badan go'doon bay ku jirtay raashinkaas in la gaarsiiyana waxay nagu qaadatay ama xukuumadda ku qaadatay wakhti dheer dhaqaalo badan iyo weliba dhimasho waxaan ognahay ilaa siddeed qof oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ah in ay ku dhinteen sidii ay raashinkaa u gaarsiin lahaayeen shacabka ee tabaalaysan ee ku nool degmada buuloberde wixii intaasoo dhiba laga maray in si xaddhaaf ah loogu tagrifalay hantidii ummadda loogu dhiibay mas-uuliyiintii gacanta loo geliyeyna ay sidii ay doonaan uga takrifaleen iyagoo dhinacyadoodana ay joogaan dadkii tabaalaysnaa ee gaajada ugu dhimanayay magaalada iyo hareeraheeda waxaa ayaan darro ah in qofku uu isagoo sheeganaya mas-uuliyad qaran dadkii uu mas-uuliyadda qaran u hayo hoostiisa ku baaba'aya oo hoostiisa ku dhimanaya inay hantidii ay ama dowlado saaxiibba aan ah ama xukuumadduba ay ugu talagashay dadka masaakiinta in lagu badbaadiyo inay ku takrifalaan arrintaas xafiisku wuxuu u qaadanayaa sida ay tahay xajmiga ay leedahay dembigaas culayska ay leedahay waxaan rabnaa sidaad ogtihiinba maalin dhawey waxaa la qabtay raashiin dad curyaamiina oo afartan sano iyagoo curyaamiin ah ku xaraysnaa meel in lagu takrifalay raashin ay hay-ad ugu deeqday waxaad ogtihiin agoonta indhoolayaalka dhagoolayaalka curyaamiinta dadka tabarta yar oo dhan inuu xafiiska xeeraalyaha guud ee qaranka u yahay xafiiska mas-uulka ka ah xuquuqdoodana u raadiya maxkamadda hortooda ka difaaca dhibaatadoodana u taagan annagoo taa ka jawaabayna waxaan ummadda soomaaliyed u sheegaynaa cid kasta oo tabaalaysan cid kasta oo dhibaataysan cid kasta oo tabar yar sharciga ayaa u weyn xafiiska xeeraalintuna waa garab taagan yahay wuu garab taagan yahay xuquuq ay leeyihiinna cid ka duudsin karta male cid kasta oo isku dayda inay xuquuqdooda lugsadaanna ha ogaadaan inay sharciga wajahayaan intaa wixii ka dambeeya waxaan ku wareejinayaa ku-xigeenka koowaad ee xeraalyaha guud ee qaranka doctor axmed cali abuukar oo hogaaminayey tiim dembi baaris ah oo buulo bardi u aanbabaxay natiijadii iyo baaristii iyo wixii ku soo dhammaatayna isagaa inoo faahfaahinaya bismi illaahi raxmaan raxiim sida xeraalyaha guud u sheegay waxaan madax u ahaa oon horkacayey tiim u ambabaxay shalay subax magaalada buulo burdu ee ka tirsan gobolka hiiraan sababta aan ugu ambabaxayna waxay ahayd aniga iyo tiimkii baareeyayaasha ahaa iyo ku-xigeenka xeraalyaha guud laftiisa in aan dabagalno xaqiijinno meesha uu ku dembeeyey raashinkaas uu tilmaamay ee dhimashada iyo yacnii cududdaas faraha badan lagu bixiyey xukuumaddu ay ku bixisay meeshii uu ku dembeeyey iyo inuu gaaray dadkii tabaalaysnaa ee muddada go'doonka ku ahaa magaalada buulaburte iyo in kale saacaddaasaan idinla hadlayo shala subax subax laga bilaabay ilaa saacaddaasaan idinla hadlayo maanan seexanin maanan fariisanin intaa waxaan ku daba jirnay sidii aan u xaqiijin lahayn raashinkaasi dadkii loogu talagalay ma gaaray mise ma gaarin xaqiiqada markaan idiin sheego qayb ka mida waa wax wax waa gaareen qayb ka midana toostali ma gaarin waxaan ku guulaysanay raashinkaas inaan dabagalno ogaanno ciddii maamushay mas-uuliyadda ku lahayd ciddii iibsatay gacanta ku haysay inaan ka daba tagno ayaan muxuu aha ku guulaysanay runtii waxaa mas-uuliyadda qaybta ugu weyn yeeshay dadkii xukuumadda mas-uulka u ahaa qayb ka mida ayaa mas-uuliyadda yeeshay iyo ku takriqoolka hantidaas ummadda masaakiinta ah loogu talagalay markii aan baaristeenna soo gebagabaynay waxaa noo soo baxday in mas-uuliyiintii raashinkaas qaybiyey ee ku takriqfalay inaan xabsiga soo dhigno xilkoodiina si ku meel gaara aan uga qaadno kuwii lacagta la dul ordayey ee ganacsatada ahaana sidoo kale iyaguna caawa xabsigay ku jiraan waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed nin kasta oo isku daya inuu hantida ummadda masaakiinta ah ku takrifasho isagoo awood xukuumadeed ama awood dowladeed ama shaar dowladeed isticmaalaya xabsi baa u dambaynaya xabsi baa u dambaynaya meel kasta oo ay ka dhacdana waa tegaynaa aan naftaynu ku wayno haddaan doonno waa tegaynaa tallaabaan ka qaadaynaa sharciga waafaqsan weliba waxaan idiin sheegaynaa dadkaas mas-uuliyiinta u ahaa dowladda ee joogay degmada buulaburtay ee aan xilkoodiina ka soo xayuudinay si kumeel gaarana aan xabsiga u soo dhignay waxaan ku soo bedelnay si kumeel gaar ah mas-uul kale ee awalba meesha joogay oo aan u aragnay inuu yahay mas-uul nadiif ah kana nadiif ah waxyaabaha isdabamarinta ah ee meesha ka dhacay haddii alla idmo maxkamad ayaa lasoo hortaagayaa mar aan dheerayn dadkaas wixii ay sharciga ka helaan ayayna leeyihiin ummadda soomaaliyeed iyo dadka ku nool buulaburtan waxaan u sheegaynaa wixii dowladdiinnu idinkugu tala gashay ciddii ku takrifashay ayadaa sharciga hortiisa ka jawaabaysa caawana xabsi bay ku jiraan kuwa kale ee isku daya inay sidaasoo kale ugu takrifalaanna xabsigay tegayaan meel kasta ha joogeen keliya waxaa nugu filan inaan ogaanno in meeshaas wax isdabamarin ay ka jirto intaasaa nugu filan shacbigana waxaan ka codsanaynaa inay gacan nagu siiyaan meel kasta oo wax isdabamarina ka jirto noona soo sheegaan waxaan idiin sheegaynaa raashinkaas ku-takrifalka lagu sameeyey qayb ka mid ah waa soo celinay meel alla meeshii ay geeyeen ayaan uga daba tagnay waana soo celinay waxaana ku soo hubsannay makhaasiino gacanta dowladda ay mxuu ahaa mxuu ahaa dowladdu ay ciidamada amnigu ay gacanta ku haynayaan iyo ciidamada amisom ayaan ku soo hubsannay waxaan la sugaynaa qaybinteeda maalmaha soo socda oo aan dib ugu qaybin doono dadkii laga khiyaameeyey laftooda maalmaha soo socda markii dadkaas eedaysanayaasha ah maxkamad la soo saaro oo ay abaalkooda helaan waxaan rabaa nin kasta oo isleh awood dowladeed ayaad kuwa ku baxsanaysaa ee waxad wallahi nuusan ku baxsanayn awood uu leeyahay ku baxsan maayo qabiil weynaad ka dhalatay ku baxsan maayo sharciga ayaa ka weyn ummadda soomaaliyeed waxaan u ballan qaadaynaa meel kasta iyo cid kasta ee isku dayda in ay isdaba mariso xoolo ummaddaas loogu talagalay meel kastoy geeyaanna waa uga dabagelaynaa cid kasta awood kasta ha yeelateena oo qaadatana waa uga dabategaynaa sharciga ayaanu horkeenaynaa haddii ilahay raalli ka noqdo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mudanaintii aada ka bixin mas-uuliyiinta maamulka ka tirsan xeelkooda ma noo sheegi karta ma guddoomiyaha ma ku-xigeenna hantida ay wadsadeen oo la xidhiirta mucaawiladana iminsa ayay gaari laatankeeda
waa mahadsan tahay guddoomiyaha degmada buulaburte wuxuu ku yeeshay eed ayuu ku yeeshay xisabamarintaas waana xiran yahay caawa duqa magaalada ee buuladurtana sidaas oo kale ayuu aad ugu yeeshay waana xiran yahay caawa xilkoodiina waxaan ku soo wareejinay si kumeel gaar ah gudoomiye ku-xigeenka xagga arrimaha maaliyadda ee degmada buuladurta hantida la luunsaday way badan tahay qaar ayaan soo celinay qaarna weli way maqan tahay waxna ummadda ayaa si san san usaar ah loo qaybiyey hantida aan soo celinay waxaa ka mid a shan boqol iyo toddobaatan iyo afar kiish oo sokon ah oo aan maqaarsiinna ka soo bixinay waxaa kaloo ka mid a sidoo kale lix boqol iyo siddeetan iyo sagaal kiish oo bur ah mucaawanadaasi waxay ka mid ahayd mucaawanooyinkii loogu talagalay dadka tabaalaysan ee muddada halka sana iyo barka ku dhow go'doonka ku ahaa magaalada buulaburte waana laga faa'iidaystay waana la ysdaba mariyey waxa kale ee maqanna waa rajaynaynaa inaan ama dadkii luns ama dadkii ay ku maqan tahay aan gacanta ku soo dhibno baarastu weli waa furan tahay haddii alla yidhaahdo haddii kale intaana ugu filan in la soo celiyo inta kalena waa laga daba tegi doonaa haddii ilahay raalli ka noqdo mucaawanadan waxaa ummadda soomaaliyeed ugu gargaaray dowladda turkiga sidaas ayaana xukuumadda wasaaradda arrimaha guduhu ay u codsatay in dadkaas lagu taageero wayna ogolaadeen sidaas ayaana loogu diiday dadkan wax caddaymaha oo aad u haystaan inay dalkaasi geysteen ma jiraan oo aad la wadaagayso bada saxaafadii daawadayaasha kaa daawanaya telefishinada caalamka sideedaba qof aan loo haynin raad dembi lama xiro mana xirna annagu dembi ku filan oo cad ayaan u haynaa maxkamadda ayaanu kusoo hortaagaynaa haddii ilaah yidhaahdo iyadaana abaalmarin doontaa haddii alleed xabsigay ku jiraan xabsiga buuladooda mise magaalada muqdisho keentay xabsiga buuladurta ayay ku jiraan